wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma ayaa magaalada muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo looga hadlayay xaaladda abaarta ee ka jirta qeybo ka mid ah dalka shirka ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira gobolka oodol iyo dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay maxamed xasan bulaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegay in shacabka oodol ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah waxaan u nimaadnay halkan waa dareen shacab waa dareen familiyadii iyo qoysaskii abaaraha raagsaday ee roob la-aanta ah ee baabi'iyey baadkii dad iyo dunyaba meeshaana runtii iyo xoolaba lagu waayey waxaan rabnaa inaan idiin sheegno in aan dareenkiina u yaallo caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo dadkeedii ku matelayay waxaan warbixin siinay guddoomiyaha maareynta musiibooyinka oo runtii arrintan isaguna la socday waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka runtii oo ah rukun weyn oo culeysyada soomaaliyada hadda haysta ee dowladnimada soomaaliya ah inay gacanteeda soo gaari doonto deegaanada laguhaya iyo saylac sidoo kale waxaan rajaynayaa hay-adaha kale ee khayriga ah ganacsatada ka soo jeeda gobolladaas iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaan ognahay hadda dad baa ka yara kacay ereyada buuraha oo runtii walaala ku kacay guddi baa loo sameeyey waxaan rajaynaynaa sidaasoo kale abaarahan dadka iyo xoolaha iyo dunidaba baabi'inaya in ayaguna mataqaanaa mas-uuliyad weyn la iska saaro dadka meeshaa degan waa dadkii badda soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed u joogay u adkeysanayay intii abaaraha jireen siday dhulkaaseed u difaacaan dowladda soomaaliyeed waa idinka warhaysaa waa idinku imaanaysaa gacanteedana waa idin soo gaari doontaa insha allah waxaan rabaa inaan u mahadnaqo walaalkay saaxiibkay maxamuud macalin oo runtii asaguna arrintan ayto miisaankeeda iyo culayskeeda saaray maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma ayaa sheegay in ay la socdeen xaaladda abaarta gobolka owdal ka dowlad ahaanna ay wadaan sidii loogu gurman lahaa shacabkaas gobolka owdal culays badanaa ka jiro waana ognahay waxaan markaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo aan ku dadaali doonaa annagoo adeegsanayna qacmo kala duwan qacmaha hay-adaha internationaalka oo nala shaqeeyo qacmaha walaalaha saaxiibada ah iyo qacmaha ummadda soomaaliyeed oo runtii ganacsatada iyo cid kasta oo muxsina aan adeegsan doono in dadkaasi la gaaro haddii ilahay yidhaahdo waxaan runtii rabaa halkan inaan baaq uga diro maamulka halkaa ka arrimiyo inuu u fududeeyo ama ha naqata hay-adaha gargaarka ka shaqeeyo ama ha naqato dowladaha saaxiibadana la ahoon hawsha u dirayno ama ha naqato annaga oo ah hay-addii qaranka in dadkaasi runtii wixii lala gaari kara lala gaaro iyo arrintaasi runtii la fududeeyo dabcan dowladda waana la xiriiri doonaa maamulka somalilan oo runtii halkaa ka arrimiyo si aan runtii uga wada shaqayno in dadkaasi ay waa dadkayna aysan dhibaatadu ay haysa maanta aan iskala wada gurman insha allah hadii la yirahdo waxaan rabaa karanto in dowladda jabuuti aan walaalaha nahay iidane aan kana codsado runtii inay gurmadka nagala qayb qaadato khaasatan maadaama acceska dhinaceeda uu ka fudud yahay maadaama aan rabno inaan meesha u gurmano in iidan runtii ay nagala shaqayso haddii ilaahay yidhahdo dabcan idinka oo xildhibaanadii deegaanka ahne waxaan idinka codsanaynaa inaad runtii arrintaan ugu kaalmaysaan haddii ilaahay yidhaahdo arrintaasi wayna soo gaarta waana ku dadaali doonaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo cid kastoo rumi arrimaha nagala shaqaysana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi runtii aad iyo aad ay nooga kaalmeeyaan aadaa u mahadsantiin abaaraha ugu daran xilligan ayaa waxa ay ka jiraan gobolka oodal iyo dhammaan degmooyinkiisa kala duwan sida degmada saylac iyo degmada lughaye